فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan qaraxaas ayaad maqli doontaan dowra sharci ah oo loo soo xiray nabadoonnada degmada kuntuwaaray oo ka dhacday gudaha degmadaas munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka taas oo ay machad sharci ah kusoo xiratay beesha xawaadle ee degta jubbooyinka wilaayada jubbooyinka ayaa dowra u soo gebagabaysay guddiga ganacsatada wilaayada iyadoona dib u habeen lagu sameeyey xubnaha guddigaas gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo lagu weeraray goobo milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira kuwa nusayriyada iyo askarta turkiga ee ku sugan waddanka suuriya qarax khasaare geystay oo ka dhacay galbeedka farjiiniya ee waddanka maraykanka qarax weyn oo ka dhacay warshad soo saarta saliidda oo ku taalla deegaan dhaca xeebaha suuriya qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag qarax ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxaa maanta ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka siinka dheer ee dhacaduleedka magaalada muqdisho hal askari ayaa lagu dilay qaraxa iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay laba kale فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo lagu weeraray goob milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira kuwa nusayriyada iyo kuwa turkiga oo ka dhacay waddanka suuriya qarax khasaare geystay oo ka dhacay galbeedka farjiiniya ee waddanka maraykanka qarax weyn oo ka dhacay warshad soo saarta saliidda oo ku taalla deegaan dhaca xeebaha suuriya wararkaas waxaa isu soo duway oo halkan ka soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين waa hagaag dhegaystayaal markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aan ku soo qaadan doonno qodobo kala duwan aanu ka horayne gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray goob milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira kuwa nusayriyada iyo ciidamada turkiga kaas oo ka dhacay waddanka suuriya wararka naga soo gaaraya waddanka suuriya ayaa ku warramaya in fiidnimadii hore ee caawa uu halkaasi ka dhacay weerar qaraxa oo lagu beegsaday goob milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada turkiga iyo kuwa nusayriyada bashaar al asad kaas oo ka dhacay magaalada ra'sul cayn ee dalka suuriya qaraxa oo ahaa mid weyn ayaa laga dareemay guud ahaan magaalada waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamadii huwanta ahaa ee la beegsaday ila wareedyo ku sugan suuriya oo ay soo xiganayaan warbaahinta caalamka ayaa xaqiijinaya in weerarka qaraxa ay ku dhinteen saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada turkiga halka sidoo kale ay dhinteen kow iyo toban kale oo ka tirsan ciidamada booliska bashaar al asad sidoo kale masaadir ku sugan magaalada ra'sul cayn ee dalka suuriya ayaa sheegaya in qarax uu ahaa mid aad u xooggan islamarkaana lagu dhuftay goob milatari oo ay ku wada sugnaayeen ciidamo huwan ah kuwaasoo isugu jiray ciidamada turkiga iyo kuwa nusayriyada bashaar al asad mas-uuliyiin ka tirsan laamaha caafimaadka suuriya ayaa dhankooda xaqiijiyey weerarka iyagoona sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen laba iyo toban ruux kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah taasoo la filan karo inay kordhiyaan tirada dhimashada ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay qaraxan sababay khasaaraha xooggan ee gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada turkiga ee duulaanka ku jooga suuriya iyo ciidamada nusayriyada bashaar al asad dhanka kale xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax weyn oo ka dhacay warshad soo saarta saliidda islamarkaana ku taalla deegaan dhaca xeebaha waddanka suuriya ee dhulka shaam qaraxa ayaa si gaara kaga dhacay shirkad soo saarta saliidda taas oo ku taalla deegaan lagu magacaabo baaniyaas oo boqol kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada darduus ee suuriya ugu yaraan waxaa qaraxa ku dhintay hal qof oo ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda halka sidoo kale ay dhaawacmeen saddex kale kuwaas oo ay gaareen dhaawacyo fudud sidoo kale qaraxa ayaa sababay burbur xoog leh oo gaaray qaybo badan oo ka mida shirkadda waxaana uu ka dhashay khalad farsamo oo ka yimiday qaar ka mida shaqaalaha shirkadda
وتلك هي الشمس حين استقلت تسر بإشراقها الناظرين وبدر هو الحسن في وصفه فمنه ارتويت أنا الضامي ugu dambayntii wararka naga soo gaaraya waddanka maraykanka ayaa waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka dhacay qarax khasaare geystay kaas oo ka dhacay gobolka virginia inta la og yahay waxaa qaraxa ku dhintay hal qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale kaasoo si gaara kaga dhacay warshad lagu farsameeyo kiimikada oo ku taalla magaalada beel ee dhacda galbeedka virginiya ee carriga maraykanka wakaaladda wararka ee royters ayaa soo warisay maanta oo khamiis ah in qarax xooggan uu ka dhacay warshadda jimoris oo ku taalla magaalada beel ee galbeedka virginiya waddanka maraykanka kaasoo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca saddex kale muuqaalo lagu faafiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayey holac weyn oo hawada isku shareeray kaasoo ka kacay xarunta warshadda ee gobolka virginiya bayaan ay soo saareen mas-uuliyiinta shirkadda uu qaraxa ka dhacay ayay ku sheegeen in qaraxa uu dhacay wixii ka dambeeyey tobankii fiidnimo ee wakhtiga maxalliga ah waxaana ay bayaanka ku sheegeen in aan laga warhayn sababta keentay qaraxa iyadoona ay socdaan baaritaanno lagu ogaanayo shilka saraakiisha gobolka virginiya ee magaalada bayl ayaa amar ku bixiyey in dadka deggan aagga warshadda uu ka dhacay qaraxa ay ku sugnaadaan guryahooda si loo yareeyo khasaaraha intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka وكم عبرة فيه
فيه للذاكرين في فلكها حياة تعود waa hagaag dowro sharci ah oo loo soo xiray nabadoonnada degmada kuntuwaarey ayaa ka dhacday gudaha degmadaas dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey soddon iyo lix ka mid ah nabadoonnada degmada kuntuwaarey ee wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose haddaba waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada oo ka warramaya dowradii ay qaateen magacayga waxaa la yidhaha cabdisalaan axmed cali oo ka tirsan nabadoonnada degmada kuntuwaarey ee waxaan qaadanay isbuucan dowro islaami ah waxaan qaadanay ma macnaa laa ilaaha ila allah nawaaqidu lislaam alxukmu bikayri ma anzala allahu casharadii aan ku qaadanay boqolkiiba boqol waan ka faa'iidnay wax badan oo naga maqnaayna ee naga qaldanayna waa waan ka faa'iidaysanay waa markii ugu horreysay soddon iyo lix qofaan ku qaadanay soddon iyo lix nabadoon shucuurteenna ee markii aan soo galnay iyo markaan ka baxnay aaday u kala duwneed waxaana rabnay in naloo badiyo farqi weynaa u dhexeeya nabadoonnada waxa ay ku socdeen iyo waxa aan fahmay wax ifle ma aan waxaa ka mid ah alxukmu bikayri ma anzala allahu in ilaahay xukunkiisa lagu dhaqmo ay kow ka tahay waxaan ugu baaqayaa in shareecada islaamka ay ku dhaqmaan dadka nabadoonno nabadoonna ay u noqdaan taasaan ugu baaqa bismillah magacayga waxaa la yidhahdaa cali xasan cumaraa la yidhaahdaa deegaanka aan joogana waa kurtuwaare waxaan qaadanay duruus ah ee laa ilaaha ila allah ayaan qaadanay salaadii ee, waxaan qaadanay alkufru bitaaquuti ee, ilaahay kitaabkiisa oo la xuguntaga wixii kasoo harana banaanka laga maray dowradii saddex maalmood ay noo socotay maanta oo lasoo gebagabeeyey dowradii dowro maya hadda kahor dowro noocan ma qaadana degmada kuma qaadana maasha allah farqi weynaa u dhexeeya Hadda aad ayay dadka ee, wacyigelintan aad ayay u saameysay taafiir oo ballaaran ay ku sameysay ee, maasha allah ee, dadka aad ayay wax u dareemeen cawdka marka hore ay dareensanaayeen iyo hadda isku mid ma ah marka waxay fahmeen dadka ay mas-uulka ka yihiin mas-uuliyadoodii waxay tahay loo cadeeyey ee qofka muslimka wuxuu mas-uulka yahay iyo wixii ah marka hore ay aaminsanayeen way u kala cadaatay dhib marka waa doore aada u qiimo iyo qaayo badan waaye raggii soo diyaariyeen alxamdulilaahi tuma kadib waxaan leenahay waa ku mahadsan yihiin manhajkan islaamiga dadka oo loo soo bandhigay si fiican loo fahamsiiyey weli ay leeyihiin dadkii waa inuu yar tahay marka waa manhaj aad iyo aada u qiimo badan waaye nidaamka ummadda marka ragga culimmada ay kusoo dhaweeyeen odayaalkii ay maalmahan urid ugu qabteen odayaasha inay wax bartaan odayaasha sababtoo aada u caad waaye waxaa la yidhi qaar culammada ka mid ahay waxay yidhaahdeen diintan islaamka ragaa usoo fekeray usoo halgamay odayaan waxba laala dad in lagu hogaamiyo sax maaha odayaalkii usoo halgamay diintan islaamka maantana loogu yeeray in maaragtay odayaalkaasi ay matilaan culimmadii waxaan ka maqlay ay yidhaahdeen rag culimmadii islaamka hore ka mid ahay diintan islaamka markay ka hadlayeen wahuwa islaamun wahuwa nadaamun alislaamu nadaamun shaamilun wahuwa jeeshun wa fikra wahuwa jihaadun wa dacwa marka dadkan si fiican ay dacwo loo gaarsiiyey wax badan ayaa u kala cadaaday hore aysan u ogeen odog kaste qoyska mas-uul uu ka yahay in dacwada uu gaarsiiyey wax uu ku abtirsanayay muslimnimada ah oo diintan islaamkana uu nasab sheeganayay in ummadda uu baro uu ka dhaadhiciyo waxaan joogaa degmada kurtawaare magacayna waa aadan xasan maxamed halkan waxaa ka dhacay wax naga daboolnay daainka duul naga daboola ilahay noo soo diro daaq nooga qaado dowlaan qaadanay saddex maalmood wax badan oo naga daasanay dabool naga saaranay marka daboolkana looga qaaday waxaa ka mid ah xeerarkii oo aan ka tagnaa xeerar aan ku isticmaali jirnay odayaalka badan aan wax ku dhaqi jirnay xeerarkiina looga digay alxamdulilah waan ogaanay in naarta uu mutaysanayo alxamdulilah maantaan qaadano xaafadaan sii geynayna waxaan qaadano haddana waa sii badanay hadduu ilah yidhaah inay wax bartaan oo faa'iidaystaan oo go-iilkii lasgelina ay ka faa'iidaystaan aniga waxaa la yidhaha magaceyda maxamuud cali bare oo jooga degmada kurtuwaari odayaasha nabadoonada kamid a meeshan waxaa ka dhacay waxaan qaadanay anagoo odayaal nabadoona ah oo degmada jooga dowro islaami ah oo haddii ilaah kuu hooyahay aan maaragtay saddex maalmood qaadanayno waa lasoo gebangebeeyey xafladeedii iyo haddii ilaah kuu hooya damaashaadkeediina haddeer aan u fadhinaa alxamdulilahi rabi alcaalamiin waxaan ka faa'iidnay alxamdulilahi rabi alcaalamiin dadku markii laysu yimaado oo la baraarujiyo oo wax loo sheego aada iyo aad dadka inkasta oo alool adkaa ama madax adkaa marka wax loo sheego oo la baraarujiyo baraarugaas waxa weeye waa waxbay u tartaa waa ku noolaadaa soo nooleynta diinta islaamka iyo wixii maaragtay xeerar iyo haddii ilaah kuu hooyahay aan ficnayn oo sharciga islaamka aan ku wanaagsanayn inaan ka tagno oo aan ku dhaqanno kitaabka qur-aanka iyo axdiista inaan ku dhaqanno waxna ku dhaqno sidaasaa duruusta aan qaadanay ay tilmaameen islaamnimada iyo haddii ilaah kuu rooyahay sunnaha nabiga waxaysan ogolayn inaanaan ku leexan sidaasaan maaragtay aan duruustaan qaadanay ay tilmaamayaan annaguna waa qaadana odayaasha daageenaa waxaan ugu baaqayaa inaan si wanaagsan dadka aan ka nimid oo mas-uulka aan ka nahay inaan iyagana uga faa'iideyno duruustaan qaadanay iyo muxuu aha haddii ilaah kuu rooyahay waxyaabaha aan faa'iidnay inaan iyagana uga sii faa'iideyno sidaasaan maaragtay aan jecelnahay haddii alla yidhaah waxa weeye annagu horta waxaan nahay odayaalaan nahay dadka laftayadu magaalada waa waa hanuuninaa waxbaan u sheegnaa haddii ilaah kuu rooya waa nala ka faa'iidaa muxaadarada ma ogtahay midna waa carabi midna waa soomaali soomaaliyaan ugu sheegnaa annagu waxaan qaadanay diinta islaamka dadka aan mas-uulka ka nahayna inuu nala qaato oo maaragtay annaguna hoggaan ugu noqona jecelnahay waxaan ku hogaaminaa kitaabkii wanaagiiyo waxyigu noogu soo degay raggii weeraree nacay gaaladana weheshaday wakiil miyaan ka dhiganaa dowladda xamar ka dhigsana la yidhi ma ogtahay waa may waa maya jawaabtu duulaankii gaalada gumaysigii daboolaay oo nin dabiirle moogiye doqonku aanu garanayn geesiyaashii daafacay oo dalabkii iyo madaaficdii iyo diyaaradaha ku howlgalay geesiyaashii daafacay dalkeennana ka cayriyey iyo daaquudayaashii haddii nabad la daa'imo dib waa loo xisaabtameyna laba derajadoo hela diiwaanka ugu qora baarlamaanka dulunka iyo dulmiga lagu abaabulay iyo gaalka dibinta weynu waa dooqaneeyeene dooroonayaashiiyow aan idiin ducayne odayaasha daaliya maatida haddaan maatida u diirnaha oo dakarada ku sii wada
بدين عظيم هو السامي فخور فخور waa hagaag munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay beesha xawaadle ee degta jubbooyinka ku soo xiratay machad sharci ah xaflad gebageba u ahayd machadka sheekh maxamed mucalim oo ay leedahay beesha xawaadle ee degta jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada jilib xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maamulaha machadka sheekh maxamed macalin ee beesha xawaadle ayaa soo gudbiyey manhajka waxbarasho ee u degnaa machadka duruustii ay qaateen ardayda iyo maraaxishii kala duwaneed ee uu soo maray machadka machadkan waxaa la asaasay sidaad ogtihiin bisha rajab sanadka kun afar boqol iyo afartan hijriga maraaxisha haddaan u gudbo maraaxisha almaraaxil diraasiya fi lmachad waxaa weeye tatakawan min arbacati maraaxila afar marxalo ayuu ka koobnaa marxalada koowaad iyo marxalada labaad iyo marxalada saddexaad iyo marxalada afraad sidaas darteeda laba sano ayaa u dhammaystirantay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala markaa soo khulaaseeyo funuunta ama muqararka ee la qariday ama lagu qaatay maraaxishaasoo dhan qur-aanka ka soo bilaabaya alqur'aanu alkariim soddonka jus ayay ardayda ku dhammaysteen biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ku mahadsan xagga tafsiirkana toban ajza toban jus bay qabaan oo ay fasiri karaan haddii hadda wax laga weydiinayo sheegi doonaan saddex tajwiidka ama culuum lqur'aan wax loo yaqaano kitaabka hidaayat lmustafiid tuxfat اlaطfaal aljazariya ayay ka qaateen caqiida ahaan usuul الثalaaثة alwaajibaat kitaab الtawxiid caqiidaة اlwaasidiya شan alxadiiث arbaciin الnabawi cumdaة اlaxkaam riyaad الصaalixiin musطalax اlxadiiث markaan u gudubno manduumaة اlbayquuniya loo yaqaano manduumatu manduumada nukhbaة اlfikri taysiir musطalax اlxadiiث fiqhi waxay qaateen abu shujaac yaaquut nafiis ayay qaateen sideed alluga alcarabiya waxay qaateen duruus luga alcarabiya ligayri naatiqiina biha saddexdii ajzaa ayay meesha ku dhammeeyeen biidni illaahi ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala sagaal siirada nabiga waxay qaateen khulaasatu nuur ilyaqiin saddexdii juz ay ka koobneed meeshay ku tirtireen labo rawdat lanwaarna way qaateen ku darso nambarka tobanaad azuhdu waraqaa'iqna waxay qaateen kitaabka yarood garanaysaan soomaaliyana ay aad u yaqaanaan dadkao dhan jawaabka ay ku wataan xisnu muslim koob iyo toban qawaacid luga alcarabiya wax loo yaqaano waa naxwadii baan ka wadaa qawaacid luga alcarabiya alajruumiya mutamim lajruumiya laamiyat lafcaal xagga luqadii iskaga soo dar qawaacid limla ku darso labiyo toban usuul lfiqhi waxay qaateen qawaacid lfiqhiya ayay qaateen waraqaadkii wax baa laga maray laakiin qawaacid lfiqhiya si fiican loo diraaseeyey xaggaa kale markaan u noqonno mawaadka xisaabta sida culamada ardayda sheegeen alcamaliyaat larbaca ayay qaateen afarta camaliyaat larbaca wax loo yaqaano waa ku dar iyo ku dhufasho iyo uqeybi iyo kajar waay iyo kusuur wax loo yaqaano xisaabta jajabka ah afar iyo toban aljuquraafiya oo loo baahan yahay maanta waaqiciyan ayaa loogu baahan yahay waxayna ka qaateen qaybta juqraafiga mabaadiu juqraafiya wax loo yaqaano yani qaybta asaasiga ah intaas insha allahu tacaala waa inta tafaasiilkan wax laga weydiiyey intaas ayaan kusoo khulaasaynayaa suldaanka beesha xawaadle ee jubbooyinka suldaan maxamuud ismaaciil ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda waxaa ka horraba inaad ii sheego dhammaan beesha xawaadle waxay isla qaadatay in ay runtii ay dardargeliso macadida soo socda oo runtii ay ka qayb galaan taana waan la qaadanay beesha inay hawshaas isla qabtaan waxaa ka horraba beesha macadkan wuxuu ka koobnaa muddo wuxuu dhammaa siddeetan iyo siddeed cunug waxay leeyahay mahaddiisaan ilaahay ugu mahadayna ardaydii macadka ka qayb gashay waxay ahayd siddeetan iyo siddeed waxaa ku baastay toddobaatan iyo kow arday taan ilaahay baan ugu mahadinaynaa walaalayaal waxaan rabnaa insha allah ardaydii dhacday oo imtixaanka ka dhacday iyo waxaan isla qaadanay iyo arday kaloo dumar ah gabdha ah inaan soo xarayno insha allah macadka labaad aan u furno insha allah haddii ilaahay idhaah maalmaha soo socda bileem soo socda insha allah haddii ilaahay idhaah taana beesha waa isla qaadatay walaalayaal inay gabdho waxay konton noqdaan toddobaatan waxay noqdaan inay isla qaataan insha allah iyo ardaydii dhacday intaba insha allah haddii ilahay inay barnaamijkaas isla qaataan oo wixii dhaqaalaha iyo juhdiya la geliyo mar labaad macadkii dib uu shaqeey insha allah oo aan la xirin baabada loo xirin intaana waxaan u sheegayaa dhammaan odayaashii iyo wixii kasoo qayb galay in macadkii uu haddana mar labaad uu shaqayn doono insha allah haddii ilaah yidhaa waxaan rabaa inaan u sheega beesha xawaale dhammaanteed runtii waxaan u malayn maanta ninkii maqan waa maqan ninkii jooni kule indhihiisi wax bay hayaan waxa meesha ka dhacayay runtii ay soo bandhigeen ardaydii macadkii sheekh maxamed macalin xasan ilaahay subxaana watacaala qabrigiisa u waasiciyo walaalayaal kole waxaan dhaqaalihii aad bixiseen iyo juhdiga aad geliseen kole nin walba uu arkay meeshay midhaha ay marayeen walaalayaal waxaan rabaa insha allahu raxmaan in barnaamijkaasi la dardargeliyo runtii wax badan oo khayr ah ee kolley ka soo baxay insha allah ilaahay baan ku mahadaynaa mar koowaad iyo mar labaadba intaasaan warkayga kusoo khulaasina wabillahi towfiiq natiijadii ka soo baxday imtixaan laga qaaday ardayda ayaa goobta lagu soo bandhigay waxaana xafladda abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha hore galay guud ahaan ardayda gashay waa toddobaatan iyo kow arday ardayda kaama fiicanay galeen way wada baaseen dhammaan ardayga kaalinta koowaad u gale ardaydii imtixaanka gashay bal magaciisa aan ka akhrisanno shaashatul cardi shaashadda bandhigga ee lagu soo zaa'idiyey maxalla saaxadan waa ardayga lagu magacaabo almarkasul awal waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdiweli maxamuud cabdi ardayga wuxuu keenay natiijadiisa annisba almu'awiya wuxuu ku heenay sagaashan iyo lix boqolkii dhibic sideed boqolkiiba wuxuuna ku guulaystay jaa'iso dhan laba boqoloo dollar iyo alqalamu naadiq marka ardayga jazaahu allahu khayran wakahara allahu amhaalah ha soo istaaga insha allah jaa'isadiisana waxa gudbin doono oo ku guddoonsiin doono waaliga wilaayada jubbooyinka ما شاء الله معنا ما شاء الله تبارك الله الفائز الثاني أرضي كالنت لواد قلي وأرضي لغو مقعابه محمد إبراهيم محمد أرضي وحو كان النتيجة بقول كيبا سقاشن يأفر لبع سديد ونتيجة هذا سريسة ممتازة لكن إن شاء الله أرضي وحو كقوليستي جائزة دن boqol iyo konton doolar iyo alqalamu naadiq marka ardayga ha soo istaago jaa-isadiisana ha qaato almarkas athaalith aan ka akhrina magacii shaashat alcardi shaashadda bandhigga ardayga kaalinta saddexaad galay waa ardayga lagu magacaabo qaasim cuhmaan xasan ardayga wuxuu keenay natiijo ah sagaashan iyo afar dhibic afar boqolkiiba asagii ardayga hore waxay ku kala horeeyaan dhibco marka ardayga wuxuu ku guulaystay jaa'iso dhan boqol dollar iyo alqalamu naadiq maa sha allah saddexdaa arday waa saddexda arday galay kaalmaha laakiin waxaa jirto arday kale oo lagu xusi doono jaa'iso lagu siin doono alsuluuk waalakhlaaq waalaadaab waa jaa'iso aada u qiimo badan ardayga magaciisa waxaa la bilaal muuse marka ardayga waa arday aada natiijo ahaan u sareeyo aadna u dadaali jiray imtixaankana natiijadiisii way saraysay oo aada u fiicnaa waxa laga hormarane waa wax yaroo dhibco ah marka ardayga ha imaado jaa-iso ahaanna wuxuu u helay lacag dhan boqol dollar jazaahu allahu khayran ya alqalamu naadiq jawaa-istii ardayda waa inoo dhammaatay ugu dambayntii xafladda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah wuxuuna waaliga ardayda kula dardaarmay inay faafiyaan cilmigii ay barteen bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaam calaa man laa nabiya bacdah alxamdu lilah ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan uga mahadnaqaynaa nicamkiisa tirada badan intaas kadib machadkan asheekh maxamed macalin waa machad ka mida macaahiddii ka furneed wilaayada jubbooyinka maalmo ka hor macadkii kan lala furay ee macadkii beesha geladle ayaan waxaan ku soo xirnay degmada saakow maanta waxaanan soo xiraynaa macadkii asheekh maxamed macalin waxaa wax lagu farxo ah natiijadii ay soo gudbiyeen maktabkii dacwada guud markay qaadeen imtixaanka waxay noo sheegeen in labada maxadba ay guulaysteen ardayda intooda badanna ay guulaysatay macadka asheekh maxamed macalin waxaan leenahay waad guulaysateen cid walba oo ka soo shaqaysana way guulaysatay siddeetan iyo siddeed arday ayaa imtixaanka u fadhiisatay imtixaankana waxaa qaadaya ma ahayn macallimiintii iyo maamulkii intaa soo hayay iyo wilaayada maktabka dacwada guud ee xarakada shabaab mujaahidiin ayaa soo dejiyey imtixaanka ayagaana qaaday waxaana baasay toddobaatan iyo dhowr arday ayaa baasay weliba natiijooyin fiican bay ku baaseen machadka sheekh maxamed macalin ardadooda waana guul waana wax wanaagsan waxaan leeyahay markaan ku soo gebagabaynayaa saddex dardaaran mid waxaan u dardaarmayaa dhammaan beelaha dega wilaayada jubbooyinka midna waxaan u dardaarmayaa beesha xawaadle odayaashooda midna ardada ayaan u dardaarmayaa qabaa'ilada muslimka ee degan wilaayada jubbooyinka waxaan leeyahay ballantii aad qaadeen waad ka soo baxdeen waad oofiseen wixii laydinka rabay iyo makaankii iyo waxa weeyaan macaahidda inaad furtaan oo wanaagga aad ka shaqaysaan oo ilmaha aad waxbartaan oo dacwada dadka aad gaarsiisaan waad ka soo baxdeen juudigaasna waxa weeyaan maanta waa u muuqdaa waxaan u malaynayaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor degmada jirib hal mar ayaa laysla furay afar machad sooma ahayn afar machad oo weliba sideed qabiil ay ku midoobeen sideed qabiil baan ku mideennay markii waxa weeyaan ay dhacday macnaha qabaa'ilada doonayaa inay furtaan ayaa aad u tiro badnaa markaasaan laba laba isku raacina marka waxaan leenahay waad guulaysateen ballantiina waad qaadeen waadna ka soo baxdeen haddaad tihiin nuqabada iyo qabaa'ilada kala duwan ee dega wilaayada jubbooyinka ilaahayna ha idinka abalmariyo juhdigaas iyo dadaalkaas waxaa kaloo xusid mudan in qabaa'iladu maanta ay naga codsadeen in ardadan la sii gudbiyo oo macaahidda xarakada loo sii gudbiyo sida machadka shareecada oo kale waana aqbalnaa iyadana ardadan insha allahu tacaala way sii gudbi doonaan macaahidda shareecada ee u dhigma heer jaamacadeed ayay tegi doonaan waana qaadnay insha allahu tacaala ballantaas waana oofinay macaahiddii hadda naga codsatana insha allahu tacaala arrinkaasi waxa weeyaan waa ballan qaadnay idinkuna insha allahu tacaala waxaan leedinka rabaa in ardayda xilligii loogu talagalay inaad ku keentaan maadaama aad soo dadaasheen annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan taxamulno waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed hooshaasna insha allahu tacaala machadkii hadda reer geeladnana waa usoo ballanqaaday idinkuna insha allah ballanqaadkaas qabaa'iladii horey u furtayna insha allahu tacaala ardadooda hadda macaahidda shareecada qaar baa hadda dhigta qaarna way way soo dhammaysteen qaarna way soo dhammaysteen marka insha allahu tacaala arrintaasna u diyaargarooba waxaan leeyahay beesha odayaashooda way guteen ayaguna dadaalkoodii ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo guddiga ayaguna dadaalkoodii iyo juhdigii iyo dhammaan ayaguna way guteen waxaana laydinka rabaa hadda iyo wixii ka dambeeya inaad sii daba joogtaan oo waxbarashada ilmihiinna iyo dacwada iyo diinta qabiilka in la gaarsiiyana insha allah waan idinkula dardaarmaynaa diintan ilaahay waxay u baahan tahay in la barto laguna camal falo lana difaaco beesha intaba waa laga rabaa insha allahu tacaala ilmaha inay wax baraan oo keliya maaha in wixii la baray lagu camal falo wixii la bartay iyo diintii in lagu camal falo iyo in ilaahay diintiisa la difaaco oo jihaadka la galo sideedaba diinta ilaahay baa lagu cisoobaa ina allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayardacu biha aakhariin dad baa ilaahay diinta ku ciseynaya ku sharaf ku yeelanaya dadna waxa weeyaan way ku dulloobayaan diinta ilaahay oo diinta ilaahay markay ka jeestaan ayay dulloobayaan insha allahu tacaala si aad u cisowdaan sharaf adduunya aakhira aad u heshaan diinta ilaahay inaan laydinkaga horrayn inaad ansaar noqotaan diinta iyo dacwada iyo khayrka iyo wanaagga inaad insha allahu tacala idinkaga horrayn ayaan idinka rabnaa ardaydii wax soo baratay waxaan kula dardaarmayaa alcilmu qabla alqowli walcamal soo maaha waxa weeyaan cilmiga waad barateen waxaa loo baahan yahay cilmiga haddii la barto maxaa maxaa ku xiga cilmiga waxa weeyaan inaad camal ku xujisaan oo wixaan aad soo barateen aad ku camal fashaan waxaa kaloo laydinka rabaa addacwatu ilayh inaad waxa weye diinta dadka aad ugu yeertaan waxa aad barateen inaad dadka ku dhex faafisaan oo diinta aad dadka gaarsiisaan qabiilka aad gaarsiisaan ummadda kale aad gaarsiisaan oo waxa weeye udcuu ilaa sabiili rabbik waxaa laydinka rabaa diinta ilaahay inaad faafisaan waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin waxaa laydinka rabaa diintii aad barateen inaad ummadda gaarsiisaan qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira waxa weeyaan wadadii nabiga weeye wadadii ambiyada weeye wadadii rususha weeye wadadii culummada weeyaan diinta in la faafiyo inaad qaadataanna waa idinka rajaynaynaa markaad barateen oo aad ku camalfasheen oo dadka aad gaarsiiseen haddana waxa weeye inaad difaacdaan diintana waa laydinka rabaa oo diintan cadow bay leedahay munaafiqiin iyo kufaar baa cadow u ah inaad intaba ka difaacdaan baa laydinka rabaa oo naftiinna iyo maalkiinna iyo wakhtigiinna waxa weeyaan inaad waxa u hurtaan diinta ilaahay diintan maanta ee aan baranayno rag baa waxa weeye dhiigooda u soo horay soo maa ha fiirsada taariikhda soo akhriya taariikhda soo akhriya xilligii nebiga xilligii maxaa la yidhahda khulafaa uraashidiin xilligii soo wad ilaa hadda ay naga soo gaarto waxa weye dad baa diintan difaacayay oo naftooda iyo maalkooda waxa weeyaan la garab taagnaa diinta ilaahay rag baa waxa weeyaan maalin walba u shahiidayay hal goob ayaa toddobaatan toddobaatan waxa weeyaan qura ah ayaa hal goob ay ku shahiidaysa ayagoo diinta ilaahay difaacaya marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa in diinta ilaahay aad ku dadaashaan barashadeeda aadna sii wadaan oo aad dadka gaarsiisaan ku camalfashaan aadna difaacdaan diinta ilaahay jazaakum allahu khayran intaas ayaan insha allahu tacaala aan kusoo gebagabeynayaa wabillahi towfiiq بدين عظيم هو السامي فخور فخور waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa doore u soo gebagabaysay guddiga ganacsatada wilaayada iyadoona dib u habeen lagu sameeyey xubnaha guddigaas dowradan ayaa waxay socotay muddo laba maalmood ah waxaana dowrada kadib kulan qaatay mas-uuliyiinta wilaayada iyo ganacsatada iyagoona ka wada hadlay sidii bulshada loogu keeni lahaa waxyaabaha tayada leh loogana ilaalin lahaa wixii dhib ku ah bulshada sidoo kale waxaa dib u habeen lagu sameeyey guddiga ganacsatada iyadoona xubno cusub loo magacaabay hogaaminta guddigaas waxaana isla goobta looga dhawaaqay xubnaha cusub بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ee, waxaan joognaa degmada jilib waxaan isugu nimid kulan ay yeesheen ee, maamulka islaamiga ah ee gobolada jubbooyinka iyo ganacsatada Ee, kulanka aan isugu nimid wuxuu ahaa kulan wada tashi ah oo ay barbar socotay dowro laba maalmood ah oo looga hadlayay masaalixda guud ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka jubbooyinka waxaana kulanka isugu yimid maamulka islaamiga ee gobolada jubbooyinka iyo ganacsatada deegaanada kala gedeysan ee degmada ee gobol- gobolka jubbooyinka waxaana looga tashanayay maslaxada si guud bulshada ku nool wilaayaadka oo ay ka mid tahay in wada tashi laga yeesho qaabka badeecooyinka kala gedisan ee dalka soo galo kuwooda nacfigale bulshada loogu keeni lahaa sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa horumarinta ganacsiga iyo wax ka qabadka ee masiibooyinka rabbaaniga ah Een, sidoo kale waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa inay isku xirnaan sameeyaan maamulka islaamiga iyo een, xubnaha mas-uuliyiinta ah ee ganacsiga waxyaabaha looga hadlay ganacsiga in ay dhibaato ku keenayaan waxaa ka mid ahaa badeecooyinka laga keeno dibadaha ee ka yimaado wadamada sida shiinaha iyo indiya iyo taiwan iyo ee aanan tayada lahayn loona keeno bulshada badeecooyin iyo qalab hadday tahay electronic iyo hadday tahay dhar iyo hadday tahay dawo iyo hadday tahay waxyaabaha kale daruuriga ahba waxyaabo muhiim ah oo tayo leh oo isticmaalka bulshada waxtar u leh ganacsi hadday tahay iyo isticmaal iyo cuntabo fadhigaa isagaa waxay isla qaateen mas-uuliyiinta gobolka iyo ganacsatada in hawsha ayadaa loo wada guntado iyadoo xilliga hadda ay kusoo aaday ay munaasab ku tahay Een, sidoo kale waxaa la isla qaatay horumarinta shareecada islaamka iyo bulshada sidii loogu horseedi lahaa inahaasoo kooban ayaa fadhiga looga hadlay waxaana la isla qaatay gunaanadkii in hawsha ayada ah lagu tallaabo qaado insha allahu tacaala waxaana filaynaa in hawsha ayada ay midho dhali doonto waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan insha allahu tacaala howl la qaban eh, la garan karo aan insha allahu tacaala ka geysano Een, wixii kaalin ee nagaga aadan insha allahu tacaala anaga inaan een, diyaar u nahay inaan fulino sidoo kale waxaan xarakada u gudbinaynaa si guud alaabaha ka yimaada dowladahan hadda aan soo carabaabay ay ka mid yihiin shiinaha iyo taiwan iyo indiya iyo waxyaabaha aan tayada lahayn dalka usoo waarida in il gaara loo lahaado oo waxyaabaha ummadda dhibaya hadday tahay dawooyin iyo hadday tahay waxyaabaha kale in insaanku adeegsadaba in si gaara loo eego laga hortago oo bulshada muslimiinta ah lagu fakaro sidii loogu keeni lahaa wax waxtar u leh dhaqaalahooda iyo caafimaadkooda iyo jiritaankoodaba wax kasta oo markaa shareecada aanay ogolayn noocuu ahaadaba ama aan bulshada wax manfaca u lahayn in laga hortagaan iyadana insha allahu tacaala aan mas-uuliyiinta arrinta ay khusayso aan fariintaa ku gaarsiinaynaa dowladahana haddii ay fariinta gaadhay ciddii kale u aba waxaan iyagana insha allahu tacaala fariintaa ku gaarsiinaynaa in caalamka waxyaabaha ay u iibgeynayaan ay noqdaan wax tayo leh oo iyagana suuq u yeesha dadka iibsanayana anfaca haddayna noqonin annaga insha allahu tacaala waxaan ku baraarugsannahay oona ilahay idankii maamulka kula dardaarmaynaa farriina ugu diraynaa in wixii aanana anfacaynin noocuu ahaadaba nalaga joojiyo oo jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad ka jeediyey xuseen ooyow aadan oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga ganacsatada jubbooyinka بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Ee, annagoo ah ganacsatada wilaayad guud ee jibbooyinka waxaan halkan ku kulannay guddigii degmooyinka ee tobanka degmo ee wilaayada jibbooyinka ayaan waxaan ku kulannay dooro degmada jilib gudaheeda annagoo markaa ahaayay guddoomiyaha ganacsatada jibbooyinka maadaama muddo badan aan soo hayay xilkaas ee mataqaanaa mar dhowna la ii doortay xil kale oo guddoomiyaha walaayinka jubbooyinka beeraha la ii doortay marka maadaama labadii culays aan isku haan waayey waxaan wareejiyey xilkii wilaayada jubbooyinka guddoomiyaha ganacsatada waxaana ku wareejiyey walaalkay cabdulaahi s d m sidaa darteeda waxaan la socodsiinayaa ganacsatada jubbooyinka inay sidaa ula socdaan haddii allaha awoodda la ogolaado maadaama mataqaanaa muddo badan aan soo shaqaynayay mas-uuliyadna i saarneeday mar hore iyo mar labaadba waxaan ka codsanaa in lays caafiyo labada dhinacba xaggayga iyo xaggoodaba maadaama aan muddo soo wada shaqaynaynay biidnillaahi kariin marka sidaa darteed waxaad la soconaysaan waxay saacaddaa laga bilaabo maanta oo taariikhda ay tahay saddex iyo labaatanka bisha afraad rabicitaani inaad sidaa ula socotaan haddii allaha awoodda la ogolaado ugu dambeyn waxaa kelimad kooban munaasabadda ka jeediyey cabdulaahi xasan oo loo doortay guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee jubbooyinka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله أنا مقعي كبلاء مقعي عبد الله حسن ليدهدو إن شاء الله بإذن الله كريم مدة لغا معلومات أي ولاية jubbooyinka doorana loogu qabtay degmada jilib dooradaasoo socotay laba maalmood labada maalmoodna wax badan ayaa looga hadlay dooradaas laba maal waxaa ka mid ahaa baabul tijaara iyo istiqaamo labadaas mawduuc ayay ku saabsaneed doorada si fiicanna waana loogu akhriyey wax badanna waa ka faa'iidnay aad iyo aad u badan sidaa aawadeed waxaa waxyaalahaas kolley max badan laysku soo qaaday wax badan kulley islaamka wax badan inuu iska kaashado dadka ganacsiga iyo walaayaduna ay wada shaqeeyaan wanaaggana ay ka wada shaqeeyaan wixii dhibaato bulshada waxyeelaynaya laiska daayo wixii ganacsiga dhibaayana layska dhaafo waxyaalo badan oo aan aragnay daraaddeed waxaa macnaha laisku soo qaaday muddo oo dhowr maalmood markay dowladda socotay sida waxyaalaha ee sida ganacsiga ku saabsan ganacsiga wixii ka xaniban iyo wixii saxsan inuu kala ogaado waxyaalaha oo aan fiicneena laga fogaado waxaan isku soo qaadnay ganacsatada tijaarta ee soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo dibadda wax ka keenoo kale inay badeecada ay keenayaan badeeca nadiif ay noqoto oo iyagana macaashkooda ugu fiicnaado ay u fiiriyaan macaashkooda keliya inaysan fiirin oo ay yidhaahdaan dadka bulshada muslimiinta ah oo ay wax u keenayaan inay wax nadiif u keenaan hadday daawo noqon lahayd midda dadka hadday noqon lahayd xoolaha hadday noqon lahayd raashiinka sida raashiin dhacay ama raashiin dhicitaankiisa dhow iyo exbayrkiisa inaan la keenin daawooyinka oo sidoodaba isaga liito in daawooyinka xunxun iyo daawo dhacay iyo daawo warqad laga soo bedelay aan dadka loo keenin xoolaha oo kale daawooyinka la siinaayo oo bulshada ay gadanayso in daawo tayaleh oo dadkana wax anfacaysa ayagana macaashka ay ka helaan wax u taraayo aakhriya adduunba in ay keenaan oo sida daawooyinka wadamada oo daawooyinka sida shiinaha laga keeno oo dadka bulshada ay aad aga cabanayeen waxtarkeeda marka iyo daawada kale iyo kuwa biraha keenoo kale sida taywaanka birahooda liito waxyaalahaas dhan wixii dhacay iyo wixii la mida inay isaga fogaadaan wax tayalena ay keenaan arintaas ay ka digtoonaadaana u sheegaynaa si lacagta ay qaadanayaan lacag nadiifa oo xalaala ay u noqoto insha allah marka sidaas ayaan kulley haddii ilaah yidhaahdo ayaan isla garanay wax walboo wanaagana inay islaamka iska taageeraan iskana garab istaagaan bulshada iyo dadka walaalaha muslimiinta ah nin walba waxaa layidhi markay ka baxdo waa bakay la galeen nin walba dhankiisa uu iska adkaya wixii duleela ama mugdiya ama xun ama bulshada u keenaya in layska ilaaliyo wabillahi towfiiq سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السميع